subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington
waa subax talaado ah bisha mayna waa laba iyo labaatan sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah nuur xasan nuur
sharciyada lidkan waa ay doonayaan inay nagu fuliyaan waxaa ka mida kow in ay shuruuc cusub ay ku soo raraan oo ay doonayaan inay ku xakameeyaan dhekeerada soomaalida labo in ay u muujiyaan soomaalidu inay yahay maarata dad musuqmaasuq ah saddex in maarata bulshada guud ahaan ay ugu muujiyaan inta kale in ay yihiin bulsho maaragtay fasaad ku wada minnesota dhammaanteed hogaamiyayaasha bulshada soomaalida ee gobolka minesora oo isugu soo baxay banaanbax ay uga soo horjeedaan sharciyo cusub oo ka dhanay sida la sheegay xanaanooyinka ilmaha ah ee gobolkaasi waxaana ay ka sameeyeen banaanbaxooda gudaha aqalka looga arrimiyo gobolkaasi waxaan sidoo kale idiin haynaa soomaalida ku nool magaalada colombos ee dalkan maraykanka oo waddo dadaallo ay ku gargaarayaan dadka ay saameeyeen duufaanta iyo daadadka ka jira meelo ka mid ah soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno kale oo ku saabsan bariga dhexe iyo qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo waxaasoo dhanba ka soo hormaraya iyadoo ay sii kordhayso kala shakisanaanta isbeddel ku imaan kara shirka la filaya in hogaamiyaasha maraykanka iyo labada kuuriya ay yeeshaan ayaa laga cabsi qabaa in kulan isbeddel uu ku yimaado waxaase talaadada maanta kulmi doona iyadoo taasi ay jirto madaxweynaha kuuriyada koonfureed iyo madaxweynaha dalka maraykanka gudaha aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo monji in ayaa kulanka maanta ee trump waxa uu noqon doonaa mid looga hadli doono muddo laba saacadood ah in dubi eegis lagu sameeyo heshiiska la rabo iyo wadahadalada in laga gala gacanka kuuriya iyo kulamada ay yeelan doonaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un kaasoo dhici doona bisha dambe dabayaaqadeeda waxaana kulankaasi haddii uu dhaco uu noqon doonaa mid taariikhi ah
dowladda maraykanka ayaa isniintii shalay cunaqabatayn dhaqaale oo cusub ku soo rogtay venezuela taas oo ay uga jawaabayso wax ay ugu yeertay doorasho been abuur ah oo uu madaxweyne nicolas maduro ku guulaystay si uu dalka u sii xukumay lix sano oo kale madaxweyne donald trump ayaa saxiixay amar shirkadaha maraykanka ka mamnuucaya inay saliid ka soo gataan dalkani mar ahaa mid ka mid ah wadamada ugu soo saarka badan dhinaca shidaalka xukuumadda caracas ayaa hase yeeshee gaashaanka u daruurtay cunaqabadeynta cusub ee uu maraykanka kusoo rogay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi georgia arias ayaa u sheegay wariyayaasha in cunaqabateyntani ay tahay mid sharci darro ah waxa uu ku tilmaamay waali xaasidnimo iyo mid gebi ahaanba kasoo horjeeda qanuunka caalamiga ah halka warkaasi uu dhegeystayaal idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku horeyno minnesota jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota oo ka jawaabayay warbixin muuqaal ah oo telefishinka fox nine ee gobolka minnesota uu ku weeraray jaaliyadda iyo hindise sharci oo ka dhan ah xarumaha xanaanada caruurta iyo hanaanka xawilaadaha ee soomaalidu ay leeyihiin ayaa waxaa lagu qabtay aqalka sharci dejinta ee gobolka minnesota telefishinka fox nine ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ku eedeeyey inay musuqmaasuqaan lacagaha dowladda ay ku taageerto xarumaha xanaanada caruurta ee ay leeyihiin jaaliyadda soomaaliyeed islamarkaana lacagahaasi ay u diraan kooxaha argagixisada ee soomaaliya iyaga oo boqolaal kun oo dollar oo caddaan ahna shandado ku qaata hogaamiyaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota ayaa eedahaasi ku tilmaamay inay yihiin been abuur ay ka dambeeyaan kooxaha necab muslimiinta iyo dadka aan caddaanka ahayn waryaheena maxamuud mascadde ayaa warbixintan nooga soo diray minnesota waxaase soo jeedinaysa sahre cabdi axmed dibadbaxayaashan shalay galab isugu soo baxay aqalka minnesota ayaa waxaa horkacaya hogaamiyaasha bulshada iyo dadka soomaaliyeed ee ku leh xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta gobolkaasi waxaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay cusmaan cabdi maxamed oo ah madaxa urur ay ku bohoobeen xarumaha xanaanada ee soomaalidu ay leedahay v o eda ayuu u sheegay in eedda loo soo jeediyey aysan waxba ka jirin ujeeddada waxaa weeye in aynu diidno maaragtay eedaymihii ay nagu soo ogtay idaacadda fox ee ay ka faa'idaysteen siyaasiyiinta republikaanka inta badan oo ay doonayaan maaragtay inay nagu fuliyaan sharciyo annaga lid nagu ah sharciyada lidkan waa ay doonayaan inay nagu fuliyaan waxaa ka mid a kow in ay shuruuc cusub ay ku soo oo ay doonayaan inay ku xakameeyaan dhekeerada soomaalida labo in ay u muujiyaan soomaalidu inay yahay maarata dad musuqmaasuq ah saddex in maarata bulshada guud ahaan ay ugu muujiyaan inta kale in ay yihiin bulsho maaragtay fasaad ku wada minnesota dhammaanteed iyo in ay dhib ugu geys in ay maarata u isticmaalaan bulshada soomaalida buundo ay kaga gudbaan hadafka siyaasadda ee ay leeyihiin oo ay ku gaaraan maarata yoolkooda siyaasadeed
hogaamiyaasha oo bannaanbaxayaashaasi kula hadlay gudaha aqalka looga arrimiyo minnesota ayaa sheegay in weerarka tv-ga fox nine ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo islaam naceeb uu ka buuxo waa kan madaxa hay-adda keer ee minnesota jaylaani xuseen oo gudaha aqalka bannaanbaxayaashaasna kula hadlay laba arrimood deekeerada waxaa loo rabaa waa laba arrimood kow waxaa la diidan yahay inaanu horumar samayno states inaannu noqonno tujaar iyo baaycushtari baa laga soo jeedaa arrinka labaad waxa weeyaan waxaa loo danaynayaa ubadkeenna sababtu waxa weeyaan waxay diidan yihiin oo ay ka xun yihiin inaannu dhaqankeenni iyo diinteenni haysanno marka waxay rabaan inay jaayalkeenka u tagaanoo xidhaan laakiinse ogaada waddankani waa waddan haddaad dagaalantid haddaad qaylidid haddii laku maqlo haddaad dastuurka samaashid waad guulaysanaysaa dibadbaxayaashan ayaa u badnaa haween waxayna ku celceliyeen inay doonayaan in cadaalad la helo islamarkaasina aan la jarin lacagaha ay dowladda ku bixiso xanaanada carruurta hodan daahir yuusuf ayaa sheegtay in hal qof dembi uu galo ay bulshada oo dhan in loo ciqaabo aysan mudnayn qofka dembiga galayna sharciga asaga la marsiiyo dadkaas annaga kama mid nihin waayo dad hal qof keli hadduu xumaado kulligee ma wada xunin dad badanoo fiican ayaa nugu jiro kumidkas qof kastaba wax xuni wax wanaagsan waa leennahay intayna wanaagsan waa inaan ka doodnaa oon ka hadalnaa hooyooyin baan nahay carruur baan haysannaa waa inaan fiyujarkii danaheenna aan ka hadalnaa haddaanna hooyooyinka soomaaliyeed oo manasooro joogo jaaliyadda soomaaliyeed ayaa intii ay ku guda jireen bannaanbaxaasi ay ku tageen aqalka gudihiisa waxay socod ku tageen xafiiska guddoomiyaha gobolka minnesota mek dayton si ay ugala hadlaan hindisaha sharcigan ee ka dhanka ah xarumaha xanaanada carruurta iyo hanaanka xawilaadaha soomaalida mar kale cismaan cabdi maxamed ayaa v o eda sida tan u sheegay waxaa ka mid a shuruucdan la doonayo inna lagu fuliyo ee dhinaca naga ah ee ay republikaanku ay qoreen in uu maarata gafanarka uu diido inaan la meelmarnin xafiiska gafanarka markaan tagnay waxaa weye nasiib darra gafanarka ma joogo wuxuu jiraa maarata washington d c sida noola sheega howlshaqa ayuuna u jiraa marka gabadha u qaabilsan xagga la taliyihiisa xagga siyaasadda iyo maarata shuruucda ayaan la kulannay dalabkii aan wadnayn waa naga aqbashay jaaliyadda soomaalida ayaa ugu baaqay codbixiyaasha soomaalida inay codkooda ku gorgortamaan oo qofka ay codka siinayaan ay weydiiyaan waxa uu baahidooda ka qabanayo weerarka qaar ka mida warbaahinta minnesota ee ka dhanka ah jaaliyadda soomaaliyeed ayaanan ahayn wax cusub waxaana jaaliyaddu ay sheegeen in warbaahintaasi dembiyada shakhsiyaadka ay galaan ay ka dhigaan kuwa jaaliyadda dhammaantoodba ay ku lug leeyihiin dhinaca kalena waxaa xusud mudan in inta badan jaaliyadda aysan u abaabulnayn inay weerarada noocan oo kaleeta ah ay hal weji ku abbaaraan waxaase isweydiin mudan haddii tv-ga fox nine weerarkiisan ugu dambeeyey uu noqonayo mid jid u fura jaaliyadda inteeda badan oo abuuri kara jawi hal meel ay wax uga soo wada jeesan karaan
warbixintaasna waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota inooga soo diray waryaheena maxamuud mascade waxaana soo jeedinaysay sahre cabdi axmed
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington qurbo joogta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa bilaabay olole ay ku taageerayaan bisha barakeysan ee rabadaan iyadoo lagu guda jiro dadka soomaaliyeed ay saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha ku dhuftay meelo badan oo soomaaliya ka mid a warbixintan waxaa magaalada colombos ka soo diray waryaheena cabdikaafi yuusuf aadan
gebi ahaanba soomaaliya waxaa ka jira xaalad bili-aadannimo xeebaha somalilan iyo puntland waxaa ku dhuftay roobab duufaano wata waxayna sababeen dhimashada dad iyo dunyo burbur hantiyeed iyo mid dhisme magaalada beledweyne waxaa saddex asbuuc ka hor ku fatahay webiga shabeelle taasi oo keentay in gebi ahaanba magaalada laga barakaco sidoo kale magaalada muqdisho oo markii hore la daalaadhacaysay barakacyaal ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay soomaaliya saddexdii sane lasoo dhaafay ayaa roobab saacado badan da-ayay waxa ay geysteen khasaare fara badan oo iskugu jira naf iyo maal fatahaadahan iyo roobabkani ayaa kusoo aadaya iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan taasi oo xaalada barakacayaasha iyo dadka danyarta ah sii cakiraysa qurbajoogta soomaaliyeed ayaa is-abaabul ugu jira sidii ay u garab istaagi lahaayeen dadka dhibaataysan ee ay saameeyeen roobabka magaaladani colombos ee gobolkani ohaayo waxaa iska abaabulay dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badani ku koray wadankani maraykanka kuwaasi oo dhaqaalo u ururiya dadka dhibaataysan iyo kuwa aan awoodinin afurka maxamed faarax ayaa v o eda u sharaxaya bal shaqada ay qabtaan iyo cidda ay caawiyaan waxaan qabanaa bisha ramadaanka ah ummadda soomaalida ku nool colombos ohio ayaan ka aruurinaa sadaqo lacago shan daarar hal daarar toban daarar boqol qofba wuxuu awoodo xaafadahan qaraanaha ganacsiyaasan tagnaa lacagta aruurinina waxaa u dirnaa ummadda ku dhibaataysan shanta meel ee soomaaliya degto kaa caawino waa dadan afur haysanin oo kala joogo shantaas meeloo soomaali degto waxaan ka suubinnay labaatan iyo toddoba jiko labaatan iyo shan jiko soomaaliya iyo laba jiko oo gaarisa iyo kaakuma ah jikooyinkaas waxaa jooga dad cunto kariya bilwalba bilaaw ilaa dhammaad ramadaankeeda waxaa sidoo kale jira walaal afuri meel walba caalamka ka jirta ingiriiska kanada australia waxaa nahay dhallinyaro badan oo ku nool qurbaha khaasatan wadamada ay reer galbeedka degan yihiin iyo wadamada carabta dhallinyaradani ayaa magaalo kasta qof u xil saarta islamarkaana waxa ay soo ururiyaan u kala dira hadba labada ama saddexda magaalo oo ay asbuucaasi doortaan haddaba sideebay ku doortaan magaalooyinka ama shakhsiyaadka ay caawinayaan waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdifataax sahal oo ka mida dhallinyaradani laba requirementiyaa jiraan ama laba waxyaabood baahi aan ku xulanno labada waxyaabood waxay kala yihiin horta midda koowaad waxaan ilaalineynaa mataqaana waddankan ku nool sharcigiisa oo shaksi aan la hubin lacagta uma dirno marka waxaa rabna lacagta ku dhacda gacan amniya oo macnaha ay ka baxdo gacan amniya ku dhacda gacan amniya ku dhacdo baan ku xulanaa midda koowaad shuruudda koowaad weeye midda labaadna waxaa weeye markii hore waxaan samayn jirnay shakhsiyaad baahan oo naloo soo qoray ama idaacadaha ka helnay ama aan ka helnay sources kala duwan baan ugu diri jirnay haddase waxaan ku bedelnay xarun ma jikooyin baan leenahay dadka laga quudiyo sababta loo bedelna waxaa weye number one horta security la ilaalinayo midda labaadna waxaa weeye sidii looga cararo qofku inuusan mataqaana uusan qof kale xigsanin oo qofku keliya qof u dhow lacagta gaarsiinin oo asagana loo ilaaliyo mataqaana xaquuqda baniaadanka maxamed faarax soomaaliya hadda waxaa ka jira fatahaado fara badan iyo sidoo kaleeto roobab dabaylo wata iyo duufaano oo sida somalilan iyo kulftay dadkii dhibaato fara badan ayaa hadda lasoo daristay waxaad moodaana inay awoodii maamul goboleedyada ama tii dowladda ay ka faraweyn tahay dhibaatada dhacday maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada ama qurbajoogta soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa kuweenayaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha khaasatan wadamada hormaray annaga jimco sabti iyo xadaan shaqeynaa dhallinyaradeena saddexdaas maalin oo shaqada aan fasax ka nahay aan valantiir gareynaa guryaha qaranaa ganacsoosamka ka aruurinaa ayagana sidoo kale suubiyaan xaafadaha soomaalida degan yihiin saaxiibadood ehelkooda ka aruuriyaan kuna caawiyaan dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan soomaaliya cabdifatax dhinacaaga fariintaad gudbinaysa horta kuwa dadka banaanka jirsanadoo kale maxamed baa hor u sheegay ma ku noqonayay laakiin kuwa gudaha jooga horta mar koowaad waxaa u sheegayaa inay dareen muujiyaan oo iyagana dadaalka meshooda ka bilaabaan oo ay mataqaana markasta xooga saaraan intay mataqaana gacan ajnabi ka sugi lahaayeen dollar ama hay-ad soo marayso in ayagu iskooda waxu qabsadaan oo iscaawiyaan haddana duufaan ayaa bilowdeen oo mataqaana kabacdii roobku wuxuu keenaa cudurro iyo dib ka imaadaan marka waxaan kula talin lahaa in ayagu gacantooda ay ku istaagaan oo ayagu istaakulayaan intay gacan kala sugi lahaayeen oyinka roobabkani iyo dabeelahani ayaad moodaa inay awoodoodu faraha kasii baxayso islamarkaasina ay kanta weyn tahay awoodda maamul goboleedyada iyo tan dowladda federaalka ah fatahaadahani ayaa laga baqayaa inay bilaha soo socda ka dhashaan cudurrada faafa sida daacuunka iyo shuban biyoodka cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombos ohio
waa tahay cabdikaafi aad ayaad u mahadsan tahay markana sacuudiga dadka ku nool sacuudi arabiya ayaa sugila maalin maanta sida rasmi ah loogu ogolaan doono in ay kaxeeyaan baabuurta ah oo ay hadda hi- wadin gabdhaha muddo tobannaan aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal dumarka ku nool dalka sacuudi arabiya ayaa sugla maalinta sida rasmi ah loogu ogolaan doono inay kaxeyn karaan baabuurta oo ay hadda ka hor toddobaadyo kooban un loo ogolaaday qaar ka mid ah haweenka sacuudiga ayaa hadda qaadanaya wadista baabuurta sharciyada loogu ogolaado halka kuwo kaleetana ay mar horeba sii iibsadeen baabuurtii ay wadi lahaayeen warbixin amuurtan ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiga ugu weliya waxaana soo dirtay maryama diyaalo
hal bil oo keliya ayaa ka xigta maalinta dumarka u dhashay sacuudiga ay waddooyinka ku qulquli doonaan iyaga oo gacmahooda ku kaxaynaya baabuur nasriim suleymaan waxay hadda joogtaa xarun lagu iibiyo baabuurta
aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan eego baabuurta noocyada cusub iyo waxa aniga igu habboon waxaa kale oo aan rabaa inaan ogaado qiimaha iyo baabuurta ay hayaan
si ay u wadaan baabuurta ayay dumar badani tageen dugsiyada tababarka wadista gaadiidka calanuud cayaad waa gabar u dhalatay dalka urdun balse ku nool sacuudiga waxa ay sugi la'dahay maalinta uu dhaqan geli doono sharciga u oggolaanaya dumarka sacuudiga inay baabuur kaxeeyaan
aad ayaan ugu faraxsanahay go'aanka ah in dumarka loo oggolaado in baabuurta ay wadaan mar hore ayaan soo iibsaday gaari cusub isla markana la fasaxo si dhaqso leh ayaan u bilaabi doonaa wadistiisa nuura oo isu diyaarinaysa inay noqoto darawal cusub ayaa aad u soo dhoweysay in haweenka ay iyaga gacmahooda ku wataan gaadiidkooda
tallaabo wanaagsan ayay u tahay dadka sacuudiga gaar ahaan dumarka si ay u noqdaan kuwo ayaga isbixin kara marka hadda howlahooda ayaga ayaa soo dhammaysan kara iyadoo aysan ku tiirsanayn qof kale sida darawal walaalkeed ama aabbaheed suuqyada lagu soo bandhigo baabuurta ayaa iyaguna waxaa jooga tababarayaal dadka u soo bandhiga barashada wadista baabuurta iyo sharciyada waddooyinka hala waa kalkaaliye hadda baranaysa sida baabuurta loo wado
aad ayaan ugu faraxsanahay calaa kulli xaal waxaan dalbaday leesinka wadista waxaan dareemayaa sida inaan guul weyn oo kale aan gaaray
laamaha al-shabaag iyada oo xasilan ayay hadda fadhidaa kursiga dambe laakiin waxa ay sugi la'dahay inay fadhiisato kursiga hore si ay u wadato baabuurkeeda
ilaah baan ku dhaartay waa dareen cajiib leh laakiin tan ugu muhiimsan ayaa ah inaad ku dhiirato oo aadan waxba ka baqin aad ayaan u faraxsanahay
wareegto ka soo baxday boqorka sacuudiga boqor salmaan ayuu bishii sebteembar ee kal hore ku amray in la dhammeeyo xayiraaddii dumarka sacuudiga ka saarnayd in ay baabuur wadi karaan afar iyo labaatanka bisha juun ee soo socota ayaa ah maalinta sida rasmiga ah ay u bilaabi doonaan dumarka sacuudiga wadista baabuurta go-aankaasi ayaa la sheegay in darawallada sacuudiga uu ku soo kordhin doono ilaa iyo sagaal milyan oo darawallo cusub ah
warbixintii maryama diyaalo ay soo dirtay oo uu soo koobayay nuur xasan nuur buqaari iyo taasi ahayd halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a weli waxaan ku jirnaa wararka bariga dhexe ee dowladda suuriya ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horreysay muddo lix sano ah kadib ay ciidankeeda si rasmi ah ula wareegeen gebi ahaanba deegaanada ku hareereysan magaalada dimashaq tafaasiisha warkaan waxaa qaahire ka soo diray wariyaheena xuseen cusmaan zaxnuuni ciidamada milatariga dowladda siiriya ayaa sheegay inay si guud ah ula wareegeen dhammaan deegaanada ku xeeran caasimada dimishiqa markii ugu horeysay muddo lix sano ah kadib war murtiyeed ka soo baxay ciidamada milatariga dalkaasi siiriya ayaa lagu sheegay in ay nabad tahay islamarkaasina ciidamada gacanta ay ku hayaan magaalada dimishiqa duleedkeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada guud ahaan caasimada dalkaasi ciidamada milatariga waxay eryeen dagaalyahanada ururka daacisha ee ku dhumaalaysanayay deegaanada kaamka yarmuuga ee qaxootiga falastiiniyiinta iyo xaafadda xajarul aswad ee duleedka magaalada dimishiqa ayaa sidoo kale lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay ciidamada bashaar al asad wararka laga helayo dalkaasi ayaa xaqiijinaya maleeshiyada ururka isisa ama daacisha inay u wareegeen deegaanada bariga dalkaasi siiriya oo ah meel ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada islaamiyiinta ee ka dagaalama gudaha dalkaasi bayaanka ay soo saareen ciidamada milatariga dowladda suuriya ayaa si adag loogu sheegay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada ay sameeyeen in looga takhallusay tiro badan oo ka mid ah maleeshiyada daacisha taasoo keentay baa lagu yidhi in ciidamada ay la wareegeen guud ahaan duleydka caasimadda iyo deegaanada xajrul aswad iyo tuulooyinka kale ee dhaca halkaasi howlgalladii ugu dambeeyey ayaa cagta lagu mariyey dhammaan maleeshiyada mintidiinta ee ka dagaalamayay qaybo ka mid ah tuulooyinka iyo guud ahaan duleydka magaalada dimashika ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay hoggaanka sare ee milatariga dalkaasi dagaalada sukeeya ee ka socda dalka suuriya ayaa bilowday kadib markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoon shacbi ah sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii kaasoo looga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi bashaar al asad ciidamada dowladda suuriya ayaa laga qabsaday magaalooyin iyo degmooyin ka mid ah dalkaasi sannadihii ugu horeeyey balse muddooyinkii ugu dambeeyey ayay ciidamada bashaar al asad dib ula wareegeen inta badan deegaanada muhiimka ah kadib markii ay heleen taageerada dowladaha ruushka iyo iiraan saddex boqol iyo konton kun oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dagaalada ka socda dalkaasi halka in ka badan kow iyo toban milyuun ay ku barakaceen gudaha dalkaasi ama ay u qaxeen dalalka dibadda dalka suuriya ayaa ka socda dagaalo ay isaga soo horjeedaan ciidamada dowladda bashaar al asad iyo kooxo mucaarad ah oo isugu jira islaamiyiin iyo kuwa calmaaniyiin ah oo taageero kala duwan ka hela dowladaha reer galbeedka carabta iyo dowladda iiraan xuseen saxnuuni v o a kahira
mahadsaned xuseen markana dhinacii ciyaaraha iyo sheekooyinkii ugu dadambeeyeyba waxaa isha si toos ugu hayay nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha ugu heliya nuur mahadsaned zahra kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo iyadoo dhowr toddobaad uun ay naga xigto ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan labada kun sideed iyo tobanka ka dhici doona ruushiya ayay tababarayaasha xulalka ka qaybgeli doona bilaabeen inay magacaabaan laacibiinta ay la shartigi doonaan dalka ruushka tababaraha xulka sbain oo shalay magacaabay saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee xulkiisa kama dambaysta ah ayaa ka tegay laacibiin caan ah weeraryahanka afka hore uga ciyaaray chelsea iyo xulka sbain alvaro morata ayaa iska waayay liiska kadib markii uu xilli ciyaareedkii aanu ka soo gudubnay ee uu dhowaan dhammaaday mashaqo badan uu ku qaatay kooxda chelsea booskiisa ayaa waxaa loo qaatay marco asensiyo iyo diego costa xulka sbain waxaa ku jira andres iniesta oo axaddii si rasmi ah uga tegay kooxda barcelona macalinka xulka argentiin gorge samboli ayaa isna ku dhawaaqay liiska saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee xulka qaranka weeraryahanka khatarta ah ee kooxda inter milan mauro icardi ayaana loo qaadan xulka laacibkan ayaa sanadkan qaaday gooldhalinta horyaalka talyaaniga tababaraha ayaa beddelkiisa wuxuu dhinaca weerarka u soo xushay laacibiin ay ka mid yihiin messi sergio aguero paulo dibala iyo gonzalo higuain laacibinta aanan koobka adduunka dheeli doonin bisha soo socota waxaa ka mid ah xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda roma raja nainggoland kadib markii uu xulka qaranka beljimka ka reebay macalin martines nainggoland ayaanan xiriir wanaagsan kala dhexayn macalinka beljim roberto martines martines ayaa horey laba mar uga tegay nainggoland hase yeeshee waxa uu xulka beljim dib ugu soo laabtay ciyaartii saaxiibtinimo ee ay dhowaan la yeesheen xulka sacuudi arabiya nainggoland ayaa arrintan uga jawaabay isla shalay isaga oo ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah ugu dambayntiina halyeygii kubadda cagta xulka talyaaniga iyo dhowr kooxood oo caan ah oo ay ku jireen yuventus milan iyo kooxda new york f c ee dalkan maraykanka andrea birlo ayaa xalay la sagootiyey ciyaar ay ka qayb galeen xidigyahii uga caansanaa dunida ee uu biirlo la soo ciyaaray ayaa waxay ka dhacday magaalada milano gaar ahaan garoonka sansero waxaana ciyaartooydaasi ay isu kala qaybiyeen laba kooxood kooxda shaarka cad iyo kooxda shaarka buluugga ah waxaana ay ciyaartii ku dhammaatay barbardhac toddoba gool iyo toddoba gool ah xidigihii ka muuqday ee goolashana dhaliyay waxaa ka mid ahaa alexander bato christian vieri dalbiero inzagi oo saddex gool dhaliyey madri shefshengo kasano kafu tony iyo kuwo kale waxaa sidoo kale safnaa maldini iyo ciyaartooy ay ka mid yihiin roy costa dhegeystayaal xubinta ciyaarahana Waa waa naga tahay.
inta nuur aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga dhinaca ciyaaraha waxaan filayaa ciyaarihii ugu dambeeyey iyo sheekooyinkoodiiba inaad halkaas kusoo gebagabaysay markana qasaa'iqii ramadaanka iyo codka samatar
barisamada dunyada u barwaaqow intuu afarteedii baalood qurux soo bandhigayaan barigeeda bacaw oo ku bislaaday roobkiyo balliyada xadheedhe bajiye shimbirihii kabdaqday dushiisiyo baadkay isku seexdeen waqooyina badii tahay cirku waa baliiso dadku soo burqanayo jiifay kiciyo hadba mawjad bacdoo barkanaysa dhidacdii bug markay yidhaahdaan nuurkooda goodhiyo bilaacooda girigiri bidhaan waxay weydiyo bani aadmi garan karin
qasiidadaasi uu ku luqeynaya xasan aadan samatar ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenni xigta waa sahraa anigoo ah nuur iyo bashiir abikar oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan kariim dareemada bulkeedu burqabuuji tooruhu baarka u saaxiyo buuro kaaga xidhaya Thank you.